munaasabad ay ku qalin jibinayaan arday dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda ganaaf laxda jaamacadda daaha faraceeda magaalada kismaayo waxaana ka qayb galay munaasabadda maamulka jaamacadda guddoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland macalimiin waalidiin ardayda qalinjibisay marti sharaf kale abubakar xasan maalin guddoomiyaha jaamacadda daaha faraceeda magaalada kismaayo ayaa ka waramaya munaasabadan jaamacatu daaha alcaalamiya waxay ka mid tahay jaamacadaha ka shaqeeya dalkeenna soomaaliya waxayna jaamacaddu runtii ay soo martay xilli ay ahayd axlaam ama riyo ay ku jirtay oo madaxda mu'asisiinta oo halkan hadda anigu aan ka joogo lagu riyoonayay jaamacaddan ma la furi karaa mise lama furi karo oo su'aal iyo riyo ay taagnayd waxaa ilaahay mahaddiis ah subxaanahu wa tacaala jaamacaddu inay riyadii ka baxday oo xaqiiqadii ay u soo gudubtay ilaa jaamacaddan laga furo laga asaaso magaalada muqdisho ee caasimatu caasimadda soomaaliya bishii sagaalaad laba kun iyo laba-iyo tobankii ayaa jaamacatu daaha la asaasay xilligii jaamacadda la asaasayey waxaa lagu asaasay hal kulliyo kuliyatu shareeca walqaanuun ayaa lagu asaasay maxaa yeelay awood uma lahayn kuliyaad kale markaa ay jaamacaddu ay ku qabato ama ay ku aasaasto ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala jaamacaddu way ballaaratay qaar ka mida marad sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa u hambaliyey ardayda qalinjibisay waxbarashada soomaaliya dadka ugu fiican buu ahaan jiray geedka afrika geeska laakiin burburkii iyo ehelkii iyo dagaalkii baa wuxuuna nagu dhigaya dhibaato badan runtii weli waxaa laynaga helayaa dad nool iyo qalbi fiican iyo kaadir wanaagsan oo soomaalida waxbarasho taasuaan ku faanaynaa siduu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka kuwa ugu khayrka badan waa ummadda kuwa anfaca ummaddaad anfacdeen xag diineed iyo xag tarbiya waa ka anfacdeen allah idinjaasiiyo marka intaas waxaan leeyahay labada sheekh marka insha allahu waxaan idin leeyahay horta maanta waa maalin farxadeed in badan bay soo socotay wax badan baa laga hadlay wixii laga hadlay dib ugu laaban maayo waxaan unku dardaarmaya maadaama ay maanta fadhiyaan halkan shacabkii jubbaland sharaftan iyo quruxdan waxaa dhalay nabad dufcaddan ayaa dufcaddii shanaad ee ka qalin jibisa jaamacadda daaha faraceeda magaalada kismaayo tan iyo markii la aasaasay